Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta daahfuray mashruuca Ugbaad oo ah barnaamij lagu horumarinayo beeraha si ay ugu adkeystaan isbeddelka cimilada ee Soomaaliya iyadoo la ansixiyay afar iyo labaatankii Oktoobar lawada kun afar iyo labaatankii intii lagu guda jiray kulankii afartanaad ee Guddiga Sanduuqa Caalamiga ah ee Cimilada GCF ee ka dhacay Songo ee dalka Koonfur Korea. Munaasabadda lagu daahfurayo mashruucan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro, xildhibaano, xubno ka socday maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle iyo iskaashatooyinka beeraha. Wasiirka Wasaaradda Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka warbixiyay muhiimadda mashruucan u leeyahay beeraleyda Soomaaliya.
waxaanu rajaynaynaa mashruucan iyo taageeradan ay na siisay g c f inay wax badan ku biiri doonto sidii dadka soomaaliyeed ay ula qabsan lahaayeen dabeecadda isbedeshay noloshooda ugu salayn lahaayeen ee dhibaatooyinka ay keentay isbedelka cimilada oo ay ka mid tahay abaar soo noqnoqotay markii roob yimaado daadad ay- ay ay dadka qaadaan kulaylka oo batay cayayaano iyo xanuuno aan hore loo aqoon oo oo batay iyo eh, dhibaatooyin kale waxyaalahaas ayaa loogu talagalay mashruucan inuu dadweynaha ka caawiyo sidii ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada oo wax soo saarkooda iyo tabcashadooda ugu salayn lahaayeen maanta duruufta ay ku nool yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac oo daahfuray mashruucan ayaa sheegay in mashruucan isbeddel badan oo dhanka horumarka uu gaarsiin doono beeraleyda dalkeena soomaaliya iyadoo cadaaladda la eegayo la keeno miisaska waaweyn ee sida green climate fund oo kale wuxuu inoo sheegay inaynu nahay ta labaad marka tartan weyn kuma jiro inaynu ta weyn ta koowaad galne inaynu labaad iyo koowaadba kasoo baxsanaynu rabnaayo aynu hormood u noqono dowladaha la tacaalay isbeddelka cimilada marka isbeddelka cimiladu wuxuu u baahan yahay adhaaf guud dood dheer geli mayno wuxuu u baahan yahay horta in laysla qiro inuu yahay halista ugu weyn ee ummadda soomaaliyeed maanta kusoo baxsatay xataa shabaab oo hadda aynu dabar goynayno meelo kooban kusii hadhay waxaa ka halis badan isbeddelka cimilada oo bad iyo berri bar iyo beer xoolaadba saameeyey oo u baahan aqoontii iyo kartidii lagu maarin lahaa mashruucan ayaa wuxuu ujeedkiisa u yahay xoojinta adkeysiga bulshooyinka iyo nidaaminta beeraha si ay ula qabsadaan isbeddelka cimilada iyadoo loo kaashanayo dadaallada dib u habeynta dhulka si loo yareeyo saameynta taban ee cimilada